halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a herarka efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysan kartaan barta internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa sabti labaatanka bisha juun sannadka labada kun shan iyo tobanka idaacaddeenna waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah shan iyo toban ka tirsan booliska soomaaliya iyo tiro kale oo ka tirsan ciidamada militariga dowladda oo lagu dilay laba weerar oo xalay iyo maanta ka dhacay degmada afgooye iyo tuulo kale oo afgooye u jirta afartan kilomitir weerarkaas waa jiray saqda dhexe nimanka khawaarijta argixisada hugus ay ku soo qaadeen si cibaarka laga galo magaalada afgooye waa sax askar meesha waa noogu dhimatay halkaasi laakiin nimanka khawaarijta soo weeraray argixisada laftigooda waxay ku waayeen rag badan oo miidad ah ay kaga tegeen
madaxweynaha maraykanka oo mar kale ku celiyey in la xakameeyo sharciga haysashada hubka ee dalka maraykanka kadib weeraradii ama weerarkii loo geystay kiniisad ay madowgu ku leeyihiin gobolka south carolina ayaad maqli doontaan sidoo kale waxaannu idiin haynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse waxaa intaasoo dhan ka soo hormaraya warkii caalamka
ugu yaraan shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada booliska soomaaliya ayaa ku dhintay weerar maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay xalay ku qaadeen saldhig ku yaala degmada afgooye oo soddon kilomitir u jirta caasimadda soomaaliya ee muqdisho sarkaal ka tirsan dowladda soomaaliya oo dhimashadan xaqiijiyey ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay weerarkaasi kadib qaateen ilaa shan baabuurta booliska ka tirsan balse saraakiisha ayaa intaasi ku daray in laba ka mid ah baabuurtaasi laga soo reebay dhinaca kale tuulo lagu magacaabo godoofaar oo afgooye afartan kilomitir uga beegan dhinaca waqooyi bari ayaa waxaa la sheegayaa inay ku dhinteen tiro ka tirsan ciidamada milatariga soomaaliya kuwaasoo la sheegay inay ahaayeen ciidamo gurmad ah oo baacsanayay maleeshiyadii al-shabaab ee baabuurta ka qaatay saldhigga afgooye gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidi ayaa v o eda u sheegay in dagaalka afgooye al-shabaab looga dilay in ka badan saddex iyo soddon qof sidoo kalena dagaalka labaad ee maanta ay dhaawaceen ku dhaawaceen nin ka tirsan taliyayaasha al-shabaab oo magaciisa uu ku sheegay amiir mucow ururka al-shabaab ayaa sheegay inay bisha ramadaan kordhin doonaan weerarada ay ku qaadayaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in si aada ay u taabatay markii uu ogaaday in qaar ka mid a dadkii qaraabadooda lagu dilay kiniisadii ay lahaayeen dadka madowga ah inay doonayaan inay cafiyaan ninkii dilka geystay madaxweynaha ayaa jimcihii shalay sheegay in arrintani ay ka turjumayso wanaagga dadka maraykanka ah dadweynaha ku nool magaalada charleston ee gobolka south carolina ayaa kasoo qayb galay maxkamadda ninka dilka geystay gabadh ka mid ah uu ku jiray waalidkeedu dadkii la dilay ayaa hadal ay u jeedisay ninka dilka geystay oo shaashada t v-ga laga arkayay waxay u sheegtay in ay saamaxday falkan ayaa waxaa ku dhintay lix haween ah iyo saddex nin waxaana ku dhaawacmay saddex qof oo kale
wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in tira tirada weerarada argagixiso ee ka dhacaya dunida sanadkii lasoo dhaafay ay korodhay soddon iyo shan boqolkiiba iyadoo tirada dadka weerarada argagixiso ku dhintana ay siyaaday kow iyo siddeetan boqolkiiba wasaaradda arrimaha dibadda ayaa hadalkan ku sheegtay warbixin sanadeedkeeda warbixintaas oo ka caawisa maraykanka inuu qiimeyn ku sameeyo wixii u qabsoomay iyo go-aanka gaarista sida ugu wanaagsan ee looga jawaabi karo weerarada iyo halista argagixisada ee dalkan kusoo foodale warbixintan ayaa lagu sheegay in ururka isis ee ka taliya qeybo ka mida syriya iyo ciraaq uu yahay kan mas-uulka ka ah weeraradii argagixiso ee ugu badnaa ee dhacay sanadkii lasoo dhaafay sida warbixintu ama warbixinta lagu sheegay tirada ugu badan ee weerarada argagixiso ayaa waxaa fulisay isis waxayna geysatay kun saddex iyo siddeetan weerar sanadkii labada kun afariyo tobankii warbixintu waxay sidoo kale xustay in colaadda syriya ay soo jiidatay tiradii ugu badnayd ee argagixiso shisheeye ah
maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta qaxootiga adduunka hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee u n h c r ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ku dhowaad lixdan milyan oo qof ay qaxooti yihiin sanadkan tiradaasi oo ka badan tii sanadkii hore oo ahayd koob iyo konton milyan oo qof madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in maalinta qaxootiga adduunku ay tahay munaasabad xasuusinaysa maraykanka iyo caalamkaba qiimaha ay ku fadhido nolosha qof walba oo ka mida malaayiintaasi qof ee guryahooda ka soo baxay hay-adda ayaa sheegtay in boqol iyo labaiyo labaatankii qof ee dunida ku nool uu mid ka mida yahay qaxooti gurigiisii ka soo cararay
halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa idaacadda v o e oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan ugu yaraan shan iyo toban ka tirsan ciidamada booliska soomaaliya ayaa sidii warkabaad ku maqlaysay la sheegaya inay ku dhinteen weerar ururka al-shabaab uu xalay saqdi dhexe ku qaaday saldhig boolis oo ku yaala degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose sarkaal ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in weerar labaad oo maanta ka dhacay tuulo lagu magacaabo godoofaar oo afartan kilomitir dhinaca waqooyi bari kaga toosan afgooye ay ku dhinteen tiro toban gaaraysa oo ciidamada militariga ka tirsan oo iyagu doonayay inay xoog ku soo celiyaan baabuurtii al-shabaab ay ka qaateen saldhigga afgooye ee ay xalay saqdii dhexe weerareen inka badan soddon ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ayaa la sheegayaa in iyagana lagu dilay dagaaladan haddaba qadka taleefonka ayaan kula xiriiray isagoo ku sugan degmada ama magaalada toorotorow ee gobolka shabeellaha hoose guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidi waxaa nagu horreyn weydiiyey weerarkii xalay ka dhacay degmada afgooye
weerarkaas waa jiray sakda dhexe nimanka khawaarijta argixisada hugus ay kusoo qaadeen runtii albaabka laga galo magaalada afgooye gaar ahaan jidka ka imaada dhinaca baydhabo iyo walaweyn meesha mukayga la yihahdo halkaasoo bar control ay ku lahayn ciidamada booliiska soomaaliyeed iyo kuwa bermedka halkaasi weerarka waa jiraa waa gartay laakiin ila wareedyo ku sugan degmada afgooye waxay sheegayaan in askari ay ku dhimatay maxaad nooga biirin kartaa waa sax askar meesha waa noogu dhimatay runtii ilaahay maxaan ku rahdaa janadii firdows ha ka waraabiyo ehelkii ay ka geeriyoodeen iyo maxaan ku rahda qaraabadii ka mid iman ilaaha ka siiyaya iyo asxaabtoodii kolleytoo gacan ka gardaran baa dishay halkaasi laakiin nimanka khawaarijta oo soo weeraray argixisada laftigooda waxay ku waayeen rag badan oo meedad ah ay kaga tegeen dhowr iyo soddon ah hadda weerarka annagana kow malihinoo gobolka gedi iyo gobolka maxaan ku rahdaa galgaduud maxaa ku rabatay weerar ku qaadeen shalay marka saa laligeeda nimankeena maxaa ku raha bisha ramadlaan wax baa madax maray marka diintii ay ku yihiin iyo shacabkii soomaaliya iyo dadka sooman oo shacabka soomaaliyeed ah waa gartay marka de waa masiibo ilaahay cer ka soo riday weeye weerarkaasi maxaa kulita ayaga maxaa ku raha kama ayna faa'iidin waa gartay laakiin sagaal iyo toban baa ka dhimata la leeyahay ciidamadii booliska ee saldhigaa ku sugnaa kulleyta waa dhowr askari meesha waa noogu dhimatay runtii ilaahay naxariisto ayagana kulleyta waa dhowr iyo soddon meesha waa miida maxaa waa kaga tegeen way jirtaa askar meesha noogu dhimatay waa gartay dhinaca kale wararka gobolka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in weerar uu ka dhacay deegaan la yidhaahdo godoofaar oo lagu qaaday gaari ay wateen ciidamada militariga halkaana ay askaru kaga dhinteen kaana maxaad nooga biirin kartaa buuro maxaan ku rahdaa ciidanka booliiska ay lahaayeen degmada afgooye fadhigoodu yahay halkaasi maxaan ku yidhahda in ciidamada xooga dalka soomaaliya usoo gurmadeen kadibna maxaan ku yidhahda ay ka daba tageen runtii ayagoo baabuur ka mida maxaan ku yidhahda shidaal ka goostay oo siikaawo ah kadibna maxaan ku halkaas ayagoo maxaan ku yidhahdaa maxaan ku yidhahdaa ku jiidaya gaarigii siikaawo maxaan ku yidhahdaa waa laga soo dhiciyey halkaasi maxamed dagaal ayaa ka dhacay halkaasi kulleyta maxaan ku yidhahdaa khasaare waa ka jiray marka saddex askartaa dhimatay way jirtaa oo saddex iyo tobanka askari ah saddexi toban ma hubi laakiin dhowr askari meesha inay noogu dhimatay waa jirtaa runtii ayadana nimankii khawaarijtina hede waad og tahay oo qof wuxuu haystay laga soo riday khasaarihiisa asagaa badan marke maxaan ku raha difaac ay ku jireen iyo waxay jiidanayeen baabuur baabuurka jiidan haddii laga soo riday macnaha halkaasi ayagoo qofna ka qofna waa inuusan nolol kala t kala tegin baan filaynaa de wixii la qaban lahaana ayagana ismidaami bay ku qornaayeen oo maxaan ku raha meeshay ku leedeen nimanka khawaarijta maxaan ku raha meesha aad aad bay ugu leedeen marka gaarigiina waa laga soo celiyey gacantoodii waa laga soo farmaroojiyey ciidanka booliiska dib loogu soo celiyey afgooye waa gartay guddoomiye sidaan la soconno degmada afgooye ciidamada dowladda soomaaliya gacanta ku haya ilaa walaweyn ilaa dhinacan kalena waxaad jirtaan qoryooley marka ciidamadan al-shabaab ee soo weeraraya ee awoodda u lahayn ee afgooye soo galaan xaggee ka yimaadeen waa la socotaa gobolka shabeelle hoose oo gobol ay candhada dhigteen oo inta ajaanibta lagu laayay oo maxaan ku yidhaha dayarada daroniska iyo gartaalada tomhog iyo kuruuska ay laayeen kulli waxaa lagu laayay gobolka shabelle hoose wa waxa taasi waxay caddaynaysaa in nimankan gobolka shabelle hoose inay candhada dhigteen oo islahaysiiyeen hadda waxaan kuu sheegaya hadda inuu ku dhaawacmo weerarkan ugu dambeeya oo gaariga maxaan ku yidhahdaa lagu soo dhicinayo booliiska ay lahaayeen ciidamada militariga ay kusoo dhicinayeen uu ku dhaawacmay nin magaalada tortorow runtii amiir ka ahaa ama taliyo dhinaca al-shabaab u ahaa nimankan hugus oo argixisada oo la yidhaahdo amiir macow inuu hadda dhaawac yahay oo garaabo yahay ayaan sheegaynaa marka saa laa leeyahay marka waxaan runtii waad og tahay oo degmada afgooy waxay u furan tahay deegaano badan oo waxay ku tahay waa degmo ku dhex taalla macnaha beeraha dhexdooda kaymaa hawd ah waxayna u furan tahay dhinacaani tortorow ilaa iyo maxaan ku irahdaa buur hakaba ilaa iyo maxaan ku irahdaa dhinacaani walaweyn macnaha magaalada ugu dhow walaweyn waay magaalada kale ugu dhow waa tortorow magaalada kale ugu dhow waa awdhowna bista waxaa udhexeeya macnaha waa beere iyo geedo iyo hawd saa laa leeyahay marka bishaan ramalaan way sheegeen ayagaba nimanka argixisada inay aafiin doonaan shacab badan inay weeraro badan qaadi doonaan shacabka waxaan ugu digaynaa meel alla meeshay ku soo arkaan inay soo sheegaan laakiin ciidan soo lugeynaya oo meel kale ka imanaya oo magaaladii afgooye gudaha usoo gelaya taasoo ma caddaynaysa in difaacii magaalada iyo ciidamo banaanka ka degan oo magaalada difaacaya aanay jirin kulley taba maxaan ku ihahdaa waa arrimo maxaan ku ihahdaa ciidan arrimo ciidan kulley taba taliyaasha inaad weydisay way ku ficnaale laakiin waxaan sheegaya maadaama ciidankii aniga ay hoosmaadeen gobolka laftigiisa barasaab u ahay waa jirtaa habacsanaan laftigooda ciidanka dhinacooda meelo ay ka leeyihiin waa jirtaa laakiin dacwo jeljira hoos waa loo dhaqaa annaga wixii qaldan annaga isweydiin doona laakiinse maxaan ku ihahdaa nimankani niman qariska tuura ismidaamo ku qoran wa hadda dowladda maxaan ku ihahdaa ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo ciidamada walaalahan amisom waxaa waxaan jirnaa tooritoorow oo maxaan ku ihahdaa oo baadiya fog magaalo weyn oo ku taalo ayagu dhisteen oo cannada dhigteen ilaa dugli farsuuli la jira marka marka nimanka waa soo dabargooyeen macnaha si kedis ah ayay kusoo galeen kulli toba mar dambe dhici maysa insha allah
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur cd oo qadka taleefonka igu warramaya goordhow weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa washington madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa mar kale soo cusbooneysiiyey baaqiisii ahaa in la xakameeyo hubka islamarkaana dib u eegis lagu sameeyo sharciga haysashada hubka ee dalkan maraykanka eelada dadkii lagu dilay kiniisad ku taala gobolka south carolina ayaa bilaabay howlaha aaska sagaal qof oo uu dilay wiil dhallinyaro ah oo caddaan ah faahfaahinta warbixinta waxaa inoo haya xuseen barre aadan oo stuudiyaha igu waaliya madaxweyne barack obama oo ku sugan gobolka californiya halkaasi oo uga qayb qaadanayo shir ay leeyihiin duqayda magaalooyinka maraykanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in dib u eegis arrintan lagu sameeyo si xal looga gaadho waxaynu u baahannahay in dhaqanka arrintan ku aadan wax laga bedelo gaar ahaan dadka sida sharciga waafaqsan hubka u haysta ee aan aqoonta u lahayn hubka waa in arrintani aynu ka wada hadalnaa si loo saxo waa in kongaresku uu tallaabo qaadaa markay dadku ka hadlaan waanan ognahay sida ra'yiga bulshadu isku beddeli karo oo hore ayaa arrimo dhowr ah wax iska beddeleen waana inaynu beddelnaa sida aynu uga fikirayno arrintan madaxweynaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in si deg deg ah arrintan wax looga qabto dhinaca kalena qaraabada dadkii lagu dilay kiniisadii ku taalay gobolka south carolina ayaa bilaabay howlaha aaska iyo tacsida dadkoodii xaakin maxkamadeed oo ku sugan magaalada charleston oo ay kiniisadu ku taalay ayaa hal milyan oo dollar ka dhigay lacagta damiinka ah ee lagu xidhay sii deynta ninka dilka geystay inta dacwadiisu ay socoto dadweynaha magaalada ayaa xalay baroordiiq isugu soo baxay garoon aan sidaasi uga fogeyn kiniisadda ay dilku ka dhacay iyaga oo isaga tacsiyadeynayay gerida ku timid dadkii lagu dilay gudaha kiniisadda waxay ku siinaysaa rajo waana wax fiican in dadkan oo intaa leeg oo isu yimid aad aragtid si ay u iloobaan nacaybka iyaga oo ku beddelaya isjacayl dhacdadan ayaa u muuqata mid ka dhalatay madow nacaybka kadib markii dylan ruuf uu arbacadii weeraray kiniisad ay ku leeyihiin dadka maraykanka ee madow gobolkaasi waxaana halkaasi uu ku dilay lix haween ah iyo saddex nin waxaana uu dhaawacay saddex kale dacwad oogaha charleston ayaa sheegay inay waajib ku tahay in la helo xaqiiqada arrintan la xidhiidha waajibkayga koowaad waxa uu iga saaran yahay qaraabada dadka la dilay xaq ayay u leeyihiin inay ogaadaan xaqiiqada dhabtahay arrintani la xidhiidha waana in laga qaybgeliyaa wadahadal kasta oo la xidhiidha xukunka dilka ah ninka weerarkan fuliyey ayaa mar labaad maxkamadda la horkeeni doonaa bisha oktoobar saraakiisha ayaa sheegay in ay baadhayaan falkani oo ay u arkaan in ay suurtagal tahay inuu yahay fal argagixiso oo gudaha maraykanka ah iyo fal ku salaysan nacayb
aad baad umahadsantahay xuseen barre aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayey ayuu kaasi ahaa
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a maamulka puntland ayaa ka horyimid dastuurka cusub ee lagu ansixiyey shirka cadaado ee maamulka loogu sameynayo gobolada mudug iyo galguduud kaasi oo ay sheegtay inuu tilmaamayo in xuduudda maamulka galmudug uu gaarayo ilaa gobolada nuugaal puntland waxaa kaloo ay sheegtay in maamulka cusub ee shirkan lagu dhisayo uu horseedi doono siday hadalka u dhigtay colaad ka soo cusboonaata dadka deriska ah ee nabadda ku wada noolaa warbixintan waxaa magaalada garoowe kasoo diray waryaheena nuux muuse birjeeb dowladda puntland ayaa maanta markii ugu horreysay ka hadashay arrintaas afhayeenka puntland cabdulaahi maxamed jaamac quraan-jacal ayaa sheegay go-aan ka soo baxay puntland in nasiib darro ay tahay in xuduudda maamulkaas uu yeelanayo la keeno nugaal waxaase soo baxday oo nasiib darro ah in lagu qaybiyey magaalada cadaado qoraal lagu sheegay dastuur ay ergooyin ansixiyeen oo lagu tilmaamay in xuduudda maamulka uu yahay gobolka nugaal arrintaas oo goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya oo u qaabilsan dhismaha maamulkaas dowladda federaalk soomaaliya haddaba dowladda puntland waxay horey u caddaysay in gobolka mudug waqooyigiisa barigiisa iyo galbeedkiisu yahay dhulka puntland islamarkaana dowladda puntland aysan u dulqaadan doonin cid kasta oo sheegata dhulka iyo dadka puntland ayna difaaci doonto sidoo kale dowladda puntland waxay u sheegaysaa ummadda soomaaliyeed beesha caalamka in maamulka laga dhisayo cadaado uu yahay mid horseedi doona colaad sokeeye iyo dagaallo kana soo cusboonaada dadka deriska ah ee nabadda ku wada noolaa muddada dheer sida awgeed dowladda puntland waxay caddaynaysaa mas-uuliyadda dhibaatada ka timaada deegaamadaas inay qaadi doonto dowladda federaalk soomaaliya oo iyadu ah midda wadda islamarkaana hormuudka ka ah arrimaha shirkaas puntland waxay ka hadashay sidoo kale arrimaha federaalka waxaana mar kale ku celisay in laga weeciyey waddadii loogu talagalay
dowladda puntland ee soomaaliya waxay hore u sheegtay in nidaamka federaalisimka soomaaliya uu si toosa uga weecday hanaankii hirgelinta federaalk soomaaliya loogu talagalay kaasoo ahaa mid ay heshiis ku ahaayeen ummadda soomaaliyeed lana doonayay in looga gudbo nidaam awood xoog badan oo dowlad dhexe ah ama centralism kaasoo laga dhexlay burburkii qarannimadii soomaaliya sidaa darteed dowladda puntland waxay caddaynaysaa in haddii laga leexdo nidaamkii loo dejiyey arrimaha federaalk soomaaliya in puntland ay u bannaanaanayso inay dib u eegto arrimaha ku xusan qodobka afraad farqadiisa kow iyo laba iyo saddex ee dastuurka dowladda puntland oo ku aadan ka wada tashiga aayaha dadka puntland iyo dowladooda dad badan ayaa cabsi ka muujinayay maalmihii ugu dambeysay colaad ka dhalan karta arrinta kala xadaynta maamulada dalka iyo in maamul kasta uu tilmaamsado halka xuduudiisa ay tahay nuux muuse birjeeb v o a garowe
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a somalilan ayaa sheegtay in qunsuliyadda ethoobiya ee hargeysa ay dib u bilowday bixinta fiisaha dalkugalka ethoobiya oo hakad galay muddo laba toddobaada kadib markii ay go-een waraaqaha fiisaha ama waxa loo yaqaan stikerada joojinta bixinta fiisaha ayaa waxaa caro ka muujiyey dad badan oo doonayay inay galaan ethoobiya balse fiise heli waayey waryaha v o eda cabdixakiin sharwac ayaa waraystay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed biixi yunis wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sababta keentay in hakad uu ku yimaado fiisaha ama dalkugalka dalka ethoobiya
sidaad la socoto dowladda etoobiya iyo dowladda somalilan waa laba wadan oo jaar ah ilaaqaad ballaadhan baa naga dhexeeya sidaad ula socoto markii dhaweyta waxaa dhacay in stikerskii lagu dhejinaya ka yara kala go-een waanay noo soo warrameen way noo soo sheegeen waanu u sheegnay bulshada reer somalilan in waxa xakiya ay tahay stikerska ka go-ay khamiistii bay bilaabeen way socotaa waxaanu noogu ballan qaaday inay dedejinayaan dadkii badnaa ee waiting liiska ku jiray si fiican bay ugu socdaa si aanu maanta warka ku hayno waxaananu filaynaa inay hawshaasi dhammaatay wasiirsiin ka warqabnay somalilan iyo etoobiya muddo dheer de waxaa ka dhexeeya xidhiidh dhinaca diblomaasiyadda iskaashiga dhinaca ganacsiga iyo weliba iskaashiga dhinacyo kala duwan fiisaha iyo isu socodka dhinaca labada bulsho ahaayeen waxyaabaha ugu muhiimsan dadweyne badan baa hadlayo cabanayo caafimaad ahaan u tegayay iyada xidhiirkaasi isaguma sidiisii amsa arrimahan xidhiir lama laha xidhiirhka labada wadan aada iyo aada buu wanaagsan yahay intii horena uu kasii xoog wan yahay waxaan jecel lahay inaanu dadka u sheegno dowladda etoobiya iyo cilaaqaadka somalilan waa mid taariikhi ah waa mid walaaltinimo leh waa mid aanu aada iyo aada isugu dhownahay wax dhibaata aho ka dhici kara labada wadan dhexooda ma jirto waa dadkaanu dad isugu dhownahay baanu qabnaa marka waxaan filayaa hakigaa yar dabcan marar de way dhici karaan waxyaaba caynkaasi oo technically dee dhici kara inay hakadaan hase shab isbedeloo ka dhacay ma jiro infact waxaan odhan karaa weliba aad bay usii xoogeysatay wasiir geesta kale een, waxaa jiray kulan een, eh, technical committee wax la yidhaha amaba een, guddi farsamo labada dhinaca oo koob iyo tobanka bish oo kale ballankiisu ahaa isla markaana inuu qabsooma ahayd Een, hadda waa lasoo dhaafay waqtigiisii een, kulankaasi maxaa ku dhacay een, muxuu ahaa kaday kulankaasi wuu waxay ahayd inuu dib eh, inuu bisha labadeedii dhaco dib baanu u dhignay eh, waxaanu ugu soo kordhay bisha rabadaanta waanu ka ballansannahay inaanu dib u dhigano saad ula socoto waxaanu qabsanay in la qabto shir ka dhaci doona nairobi bisha toddobadeeda juulaay oo lagaga hadlayo corridorkan togwajaale ilaa berbera oo i- saad ula socoto eudu ay hawsha ay qabatay Fa- arrimo farsamo awgeed baan information badan oo looga baahday feasibility study weyn bay samaysay european unionku taa iyo wasaaradeena iyo kuwooda iyo european union iyo world bank iyo african development bank waxay u ballanseen inay kulmaan bisha toddobadeeda julaay marka run ahaantii hawsha weli way noo socotaa iminkan si ugu dhaqsaha badan baanu kulmay inaanu soo arkayna geesta kale wasiiraddan su-aal kale kaa weydiiyo dhowaan een, wafdi madaxweynaha somalilan hogaaminayo een, waxa ay socdaal muddo ugu maqnaayeen eh, waddanka sutanka imaaraadka carabta maxaad imaaraadka ka wada hadasheen se maxaad isla soo garateen ama isla soo qaadateen Ee, cilaaqaadka imaaraadka iyo dalka somalilan aada iyo aada buu u xoogeystay casumad iyo martiqaad bay usoo fidiyey sheekh maxamed iyo sheekh mansuur oo shuuqda haysata abudabe ah dowlad khaala- khaasaa loo soo diray madaxweynaha wafdigii ka somaliland ka tegay halkaasuu ka baxay wuxuu tegay abudabe anagoon kusoo biiray waxaanu aragnay walaaltinimo cusub iyo kalgacayl iyo isku soo dhowaansho weyn inayna dhex mareen sidaad ula socoto dadka abudabi iyo dadka reer somalilan cilaaqaad weyn oo taariikhii hore bay lahaan jireen dadkan shuuqdaa gebi ahaantu dadka ama koriya ama la shaqeeyey dad reer somaliland ay ahaayeen sheekhu wuxuu nagu yiri dad walaaloo kala maqnaayo aan aada u yara kala durkay baanu ahayn hase yeeshee maanta aada iyo aad baanu isugu soo dhowaanay waxqabad fara badan bay ballan noogu qaadeen horumar xoog leh ayaanu ka filan in wax nagala qabtaan aada iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa dadkaasi sida weyn ay noo soo dhoweeyeen
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed biixi yoonis oo u warramaya waryahayaga cabdixakeen maxamuud sharwac
halkaad weli dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a dunida maanta waxaa laga xusayaa maalinta qaxootiga adduunka haddaba xeryaha dhadhaab oo ay ku jiraan in ka badan shan boqoloo kun oo qaxooti ah oo soomaali u badan ayaa waxaa maanta laga dhigay munaasabada lagu xusayo maalinta qaxootiga adduunka sida uu kusoo waramay wariyaha v o e da maxamed faarax shire kumanaan qaxooti oo ka soo jeeda qeybo kaleoo ka tirsan afrika ayaa ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab xerada qaxootiga ifona waa ay ka duwan tahay xeryaha kale ee qaxootiga waxaana ku nool ilaa iyo siddeed qowmiyadood oo kala duwan oo ka kala yimid dalalka suudaan burundi soomaaliya uganda tanzaniya iyo dalka ethoobiya magacaygu waa xamdi cabdi oo joogta een, dalka kenya xerooyinka qaxootiga dhadhaab maanta waxaan u dabaaldegaynaa maalinta qaxootiga adduunka mana aysan meelaan ku noqonno ee dowladda kenya iyo hay-adaha een, unhcr iyo qaramada midoobay qaxootiga kenya maxay ka damacsan yihin I'm South Sudanese by nationality, and this is it is our refugee day.
waxaan ahay nin ka soo That we jeeda koonfurta celebrate.
suudaan And kooxdan we arkaysana hope waa koox ka soo in the jeeda next isla future dalkaasi koonfurta we will not suudaan be maanta celebrating waxaan u here dabaaldegaynaa when we have maalinta peace in our qaxootiga country.
caalamka If there will be waxaan no ku strikes, rajaweynahay I in will mustaqbalka vote.
halkan There's aynu no ku set of dabaaldegi government doonin because we have a koonfurta rebel in the suudaan waa country.
nabad cabdi cabdulaahi john sargaalka ugu sarreeya xerada qaxootiga ifo iyo ifo laba ifo saddex wuxuuna maanta khudbad dheer ka soo jeediyey xerada qaxootiga ifo dadka qaxootiga ee soomaalida laba kun saddex boqol iyo saddex iyo toban ruux ayaa si official ah oo supported ah u noqdeen wixii ka bilowday bishii laba iyo tobnaa taarikh sideed sanadkii aan soo dhaafnay ilaa maantadan aan joogno ilowse meelihii nabad noqdeen sida sagaalka meel ee soomaaliya hadda lasoo cadeeyay dowladda soomaaliya ay noo soo cadaysay in ay dadka qaxootiga ee meesha degi jireen in ay u noqdaan ayaga oo la kaalmaynhayo oo hay-adda iyo hay-adaha iyo dowladda kenyaba ay kaalmaynhayaan oo diyaarna loo leeyahay inay isduugaangeliyaan oo ay noqdaan hay-adaha qaramada midoobay ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dalkani kenya ayaa shaaciyey in ay gabaabis marayso howlgallada caalamiga ay ka wadaan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayadoo hay-adda w f b na ay mar labaad shaacisay in ay cunno yari soo food saartay dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee ka kuma iyo dhadhaab oo ah xeryaha qaxootiga dalkani kenya oo ugu weyn in badan oo hay-adahaasi ka mid ana isaga hulaaleen xeryaha qaxootiga dhadhaab maxamed faarax shire v o a xerada qaxootiga ifo
halkaad weli dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada waxaana si wada jira inoogu daadahinaya ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim caashe cuud
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaa lahaa ee hambaliyada iyo heesaha waana barnaamijkii ugu horreeyey ee bishan barakaysan ee ramadaan ibraahim waa maalintii ugu horreysay ee barnaamijkan uu baxo intaan ku guda jirno bishan barakaysan ee ramadaan ilaahay khayrkeeda hana siiyo meel kastoo aan ilaahay khayrkeeda iyo barakadeeda hana siiyo bishan barakaysan ee ramadaan meel kasto oo ay dhegaystayaashu naga maqlayaan ibraahim waxaanu leenahay ramadaan kariim bilatayo bilkhayr ramadaan waataa goordhow ayaan dhegaystayaashu ciyaari doona hase ahaatee waraaqahana soo gaaray midda ugu horreysa aan soo qabto waxay ka timid waraaqa si gaaban oo qurux badan loo soo qoray waxaa ugu horreeya xasan nuur muude iyo xaaskiisa iyo mulki maxamuud weheliye iyo caruurtooda doctor axmed xasan nuur muudey abuukar xasan nuur muudey iyo maxamuud xasan nuur muudey iyo deeqo xasan nuur muudey iyo siciid xasan nuur muudey deeqa xasan nuur muudey iyo siciid xasan nuur muudey iyo safiya maxamuud weheliye baadiyow iyo odaygeeda cali mahdi iyo caruurtooda najma maxamed shukri yoonis iyo mahdi iyo sidoo kale xaliimo maxamuud weheliye iyo saciid jimcaale iyo caruurtooda mulki mahad cabdiraxmaan axmed iyo sumay iyo sidoo kale shukri maxamuud weheliye iyo maxamed ibraahim iyo caruurtooda cabdirasaaq cabdulcasiis amaal iyo cabdulaahi iyo ugu dambeyntii abuukar nuure muudey iyo wiilkiisa maxamed abuukar dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalada edmonton ee dalka canada iyo fairfax virginia dalkan maraykanka waxayna tahaniyad u dirayaan boqorka cabdirashiid faarax nuur iyo boqorada ilhaan maxamuud maxamed oo bishan aanu ku jirno juun lixdeedii arooskooda uu ka dhacay magaalada oslo ee dalka norway waxaan u rajaynaynaa bay leeyihiin arooskooda inuu noqdo kii lagu nasto oo lagu nagaado ilaahayna ubad khayr qaba oo baariya uu kala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray zahro maxamuud arax iyo daahiyo daahir cigaal iyo waxay yidhahdeen ashkiro bood khayre xalwo xaashi iyo cabdulaahi bulxan cali iyo xasan bulxan cali iyo siciid bulxan cali iyo waxay yidhahdeen ardo bulxan cali iyo dahabo bulxan cali iyo xaawo bulxan cali maryan bulxan cali maxamed axmed bulxan iyo maxamuud axmed bulxan iyo cabdulaahi axmed bulxan cabdiraxmaan axmed bulxan khaalid axmed bulxan iyo aamino axmed bulxan iyo waxay yidhahdeen kumbil muxiudiin jaamac iyo anas muxiudiin jaamac iyo elyaas muxiudiin jaamac iyo kowsar muxiudiin jaamac iyo keef muxiudiin jaamac iyo waxay yidhahdeen igraan muxiudiin jaamac iyo faadun muxiudiin jaamac dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan cabdikariin axmed bulxan iyo farxiyo axmed yuusuf oo gabari ugu dhalatay bay yidhaahdeen caabud waaq gaar ahaana xaafadda new city waxaana gabadhaas lu bixishay bay yidhaahdeen maa'ido waxaanay leeyihiin nimaaiyadu allah ka dhigo tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo waalidkeed baafacda aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan u raacinayaa warqadan waa tahniyad aroos waxaanay ka timid aabe cabdixakiin shaqaadaniyaho iyo xakiimo macalin iyo aabe xuseen macalin iyaho iyo xabiibo xasan iyo mahad xasan iyo xaaskiisa faadumo cabdixakiin iyo caruurtooda iyo maxamed mustafe iyo xaaskiisa waa xafso maxamed iyo caruurtooda iyo cabdulaahi cabdiraxiim iyo xaaskiisa fardowsa cabdixakiin iyo sidoo kale maxamed xasan iyo xaaskiisa fawsiye cabdixakiin iyo ugu dambeyntii baa layidhi cabdiraxiim cabdixakiim waa tahay dhammaan dadkani waxay ambaliyo aroos u dirayaan cabdulaahi cabdixakiin iyo xaaskiisa mulki xuseen oo arooskooda uu sagaalkii bishan juunna ka dhacay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda howlwadaag baa layidhi waxay leeyihiin dadkaas tahniyada dirayana waxa ay kala joogaan gadar finland iyo britain ducada waa xaggiina baa layidhi caasho cuudi daanduri waxaan ugu ducaynaynaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii lagu kala helo ubad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano waa hagaag waxaan dhambaalkana ka helay maxamed deeq cusmaan faarax iyo xasan cusmaan faarax iyo leylo cusmaan faarax iyo nuurudiin cusmaan faarax xaawo nuur muudey iyo warsame maxamed xirsi iyo xaaskiisa fartuun cabdinuur iyo waxay yidhahdeen caruurtooda iyo aamino maxamed warsame iyo raabico nuur muudey iyo caruurteeda dhammaan dadkaas waxay kala joogaan germany switzerland iyo holland waxayna hambalyo hawada u marinayaan cabdirashiid faarax nuur iyo ilhaan maxamuud maxamed oo bishan juun lixdeedii arooskooda uu ka dhacay oslo dalka norway waxaana ay leeyihiin arooskiina waxaan eebeda kaga baraynaa inuu noqdo kii aad ku nastaan oo ubad kheyr qaban aad kala heshaan aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya ibraahim oo intaadan heesta ugu horreysa noo soo qaban aan warqad kale ku daro waxay ka timid hooye xabiibe maxamuud iyo xamdi faarax nuur mudde iyo seegeeda iyo cabdulqaadir xasan koofi iyo raabico nuur muudey iyo caruurteeda iyo diini faarax nuur muudey iyo xaawo nuur muudey iyo sidoo kale fartuun cabdinuur iyo saygeeda iyo warsame maxamed xirsi dhammaan dadkani waxay kala joogaan zuurikha jarmalka iyo oslo norway waxaanay hambaliyo aroos hawada u marinayaan cabdirashiid faarax nuur iyo ilhaan maxamuud maxamed oo bishan juun lixdeedii arooskoodu ka dhacay magaalada oslo ee wadanka norway waxaana u rajaynaynaa bay leeyihiin arooskoodu inuu noqdo kii lagu nasto oo lagu aayo ilaahay inuu kala siiyo ubad khayr qaba oo caafimaad qaba aamiin waa hagaaga waxaan ku bilaabaynaa anagoo ku jirna bisha barakaysan ee ramadaan bilataye bilkheyr waxaa ku luqaynaysa fanaanida faadumo cabdulaahi maandeeq
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أفعل أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقد مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقد مؤمنين تاي بالخير
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير قربالا وحراي بلايس كايا بالخير رمضان بلا تايا بالخير قربالا وحراي بلايس كايا بالخير دقدو ربي جانو بحيه بشارنا النبي ويدي مسلم كوبير رقايا بالخير daqdu rabbigeenu bixiye rasuulkuna baraka yidhiye muslimkuu beeraqaya bilkhayr
addoonka soddonkeeda beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabada bilataya bilkhayr beentii baydh baa la yidhiye bilkhayr rabadan bilataya bilkhayr beentii baydh baa la yidhiye bilkhayr badhanaha iyo sabalku bishii ay wada sineene jannada loo beeratamaayaay bilkhayr badhaadhaha iyo sabalku bishii ay wada simeene jannada loo beeratamayaay bilkhayr
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin ibraahim waad maqlaysaa Yes, salaam.
addoonka bisha barakaysan soddonkeeda maalin sooma ilaah boqorka abaalmarinayo marka ilaahay kuwii ka faa'iidaysta ha naga dhigo meel kastoo aad joogtaan ramadaan kariim ayaanu dhegaystayaal hawada idinka leenahay waa tahay warqadihii ayaan ku noqonaynaa dhambaalkana wuxuu ku bilowday waan idin salaameynaa ibraahim xasan garabey daandure iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud annagana waanu idinka qaadnay taa mid lamid ah ayaan isoo diraynaa waxay idhahdeen intaasi kadib waxaan kala nahay maxamed kaafi cali muumin iyo xaaskiisa muxubo axmed cabdi iyo caruurtooda oo kale ah axlaam maxamed kaafi cali muumin iyo waxay idhahdeen anis maxamed kaafi cali muumin waxaana ay hambalyo farxad leh u dirayaan maxamed cabdinaadir ayaanle iyo xaaskiisa xamdi cabdi maxamed oo arooskoodu uu ka dhacay bay yidhaahdeen magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxaana ay leeyihiin ah, waxaa tahniyad iyana aan u diraynaa shamis cabdulaahi maxamed iyo saygeeda dhakhtar maxamed saalim calisow oo iyana ku aqalgala bay yidhaahdeen toddobaadkan magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin ah, gurkeena kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxa badan aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya warqadan tahniyadana waxa ay ka timid cabdiweli maxamed odowaa uu ugu horeeya kama imaan waxaa kasii horeeya oo ishaydu ay ka boodday aan ku laabanaya aabe maxamed odowaa maxamuud iyo sidoo kale khaalid maxamed odowaa iyo cabdirasaaq maxamed odowaa iyo barkhad maxamed odowaa iyo bukhaari maxamed odowaa waa dhammaan ilmo maxamed odowaa deeq baa ku jira nimcana way ku jirtaa iyo sidoo kale adeero baa la yiri baashe odowaa iyo nimcaan baashe odowaa iyo yaasiin baashe odowaa iyo marwa baashe odowaa baa la yiri iyo sidoo kale maryan baashe odowaa iyo shukri baashe odowaa cabdikariim cumar cabdiraxmaan maxamed xuseen faarax iyo sidoo kale baa la yiri aadan maxamed aw maxamuud qoorgaab dhammaan dadkani waxay ambaliyo gaarsiinayaan baa la yiri wariye mawliid maxamed odowaa iyo marwadiisa ubax cabdulaahi ibraahim oo wiil ugu dhashay cisbitalka guud ee magaalada hargeysa waxaana loo bixiyey wiilkaasi baa la yiri maxamed mawliid maxamed soo barbar bay leeyihin anaguna waxaan leenahay aamiin
dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray xasan nuur muude iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa iyo mulki maxamuud weheliye iyo caruurtooda dr axmed xasan nuur muudey iyo abuukar xasan nuur muudey iyo maxamuud xasan nuur muudey iyo deeqa xasan nuur muudey iyo siciid xasan nuur muudey iyo safiye maxamuud weheliye baadiyow cali mahdi iyo caruurtooda najma maxamed shukri iyo yunis iyo mahdi iyo xaliimo maxamuud weheliye iyo siciid jimcaale iyo caruurtooda mulki mahad cabdiraxmaan axmed iyo sumayo iyo shukri maxamuud weheliye iyo maxamed ibraahim iyo waxay yidhaahdeen caruurtooda oo kale ah cabdirasaaq cabdulcasiis amaal iyo cabdulaahi iyo abuukar nuur muudey iyo wiilkiisa maxamed abuukar dhammaanna waxa ay joogaan edmonton canada iyo fairfax virginia maraykanka waxaana ay taaniyad u dirayaan aanisa abuukar hiraabe iyo xuseen sulaymaan cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay bishan laba iyo tobankeedii magaalada edmonton canada waxaana ay leeyihiin waxaan arooskeena kaga rajaynaynaa inuu noqdo mid aad ku nasataan oo ubad qeyr qabana eebba u idinkala siiyo aamin ayaan leenahay warqadanah ibraahimow haddaan soo qabto ee gacantayda ku jirta waa tahniyad aroos waxaana ugu horreeya doctor abuukar xaaji jimcaale iyo xaaskiisa doctoresa shamson nuur mudde iyo carruurtooda iyo faadimo abuukar xaaji jimcaale iyo maxamed deeqa abuukar xaaji jimcaale iyo siciido abuukar xaaji jimcaale iyo sidoo kale leylo abuukar xaaji jimcaale iyo cabdikariin abuukar xaaji jimcaale iyo nuur abuukar xaaji jimcaale iyo liibaan abuukar xaaji jimcaale dhammaan dadkani oo ku nool magaalada manchester ee wadanka britain waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cabdirashiid faarax nuur iyo ilhaan maxamuud maxamed oo bishan juun lixdeedii arooskooda uu ka dhacay magaalada oslo ee dalka norway waxaan u rajaynaynaa bay leeyihiin arooskoodu inuu noqdo kii lagu nasto oo lagu aayo ilaahay inuu ubad khayr qaba iyo caafimaadba uu siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray aabe cabdixakiin sheekh aadan iyo hooyo xakiimo macalin iyo aabe xuseen macalin iyo hooyo xabiibo xasan mahad xasan iyo xaaskiisa faadumo cabdikariin iyo carruurtooda iyo maxamed mustafe iyo xaaskiisa xafso maxamed iyo carruurtooda cabdulaahi cabdiraxiim iyo xaaskiisa fardowso cabdixakiin iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed xasan iyo xaaskiisa fawsiyo cabdixakiin dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan cabdulaahi cabdixakiin iyo xaaskiisa mulki xuseen oo arooskooda uu ka dhacay beledweyne gaar ahaana xaafadda howlwadaag waxaana dadkaasi ay kala joogaan qatar finland ingiriiska waxayna leeyihin ducadu waa xaggeena caashucudi daanduren waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii ay kala kulmaan nolol iyo farxad raaxo badan ubad kheyr qabana uu eebba kala siiyo aamiin ayaan aniguna raacinaya bal heesta xigta ibraahim ee barnaamijka waxaan dhegeystayaasheena caasha usoo qabanaynaa codkii macaanaya axmed caligaal iyo heestii itaal gaag sida aad u nooshahay codkii macaanaha ee fanaanka axmed cali gaal iyo heestiisii itaal intaas haddaan kaga gudubno caasho noo soo qabo warqadaha waxay ka timid midaan gacanta ku hayo cabdiraxiin cali maxamuud iyo daa-uud maxamed axmed iyo axmed khadar cabdulaahi maxmed iyo maxamuud ibraahim diri iyo xaaskiisa iyo maxamuud cabdirasaaq cabdi iyo sidiiq kayd ismaaciil iyo sacad maxamed xasan aareye iyo cabdiqani maxamed jaamac iyo cabdiraxmaan muuse ciga wuxuu ku magac dheeryahay jaawo iyo xaaskiisa iyo muuse maxamed sheekh iyo asxaab kale oo tiro badan baa liri oo warqadan aan lagu soo koobi karin waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan boqorka baa la yiri iyo boqorada kale ah cabdishakuur axmed xasan goolle iyo najmah maxamed axmed geelle oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa taarikhdu markay ahay shan iyo tobankii bishan juun ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaanay leeyihiin noqda kuwii isku waara oobad khayr qabana rabbi uu kala siiyo aamiin aamiin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray ayayo dahabo maxamuud cali iyo waxa ay yidhaahdeen aabe axmed maxamed axmed oo sarxaan loo yaqaano iyo waxa ay yidhaahdeen hooyo maryan maxamed daahir maryan cadey iyo amaal axmed maxamed iyo odageeda axmed ugaas cali iyo caruurtooda injineer kamaal axmed maxamed iyo xaaskiisa sacdiyo cumar iyo gabadhooda sana iyo doctor cabdulmuncim axmed maxamed injineer mukhtaar axmed maxamed xamraawi iyo injineer mustafa axmed maxamed iyo igraam axmed maxamed iyo maxamed axmed maxamed iyo cabdulaahi axmed maxamed iyo bahja axmed maxamed waxay joogaan muqdisho u k sudan bakistan indiya iyo jabuuti waxayna hambali u dirayaan axmed maxamed cabdisamad farxaan iyo faadumo zahra cabdulaahi ciise waxaa nikaaxoodu uu bishan toddoba iyo tobankeedii uu ka dhacay hoteelka safari ee magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin aroos kheer qaba inuu nikaaxa sidan horseeda ayaan eebeda kaga barayna aamin ayaan anaguna leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya warqadanna waxaa ugu horreeya asxaabta diraysa bishaaro cali iidow iyo salmo nuur salaad iyo nuur salaad maxamed nuur salaad nuur ibraahim isxaaq dalabey liibaan aadan maxamed salaad iyo macalin xasan baa la yiri iyo asxaab kaloo fara badan oo kala jooga baa layidhi baydhabo iyo baardheere iyo kenya iyo ethoobiya waxaanay dhammaantood hambalyo dhalasho oo farxad leh u dirayaan isxaaq maxamed iyo xaawo luul maxamed oo wiil ugu dhashay tuulada shanqolow baa layidhi oo ka tirsan gobolka gado ducada waa v o a baa layidhi waa tahay ibraahim bal u ducee wiilkaasi u dhashay isxaaq maxamed iyo xaawaluul maxamed wiilkaas wuxuu ku dhashay baa layidhi tuulada shanqolow oo ka tirsan gobolka gado maxaa ku ducaynaysaa waxaan leenahay allaha kaa dhigo kii soo barbaara oo waalidkiis iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray ismaaciil xuseen farjar iyo cabdixakiin maxamuud sharwac waa wariyaasha v o a iyo xuseen axmed xaashi iyo siciid maxamed axmed iyo axmed ismaaciil cabdi iyo rooble cabdi muuse iyo waxay yidhahdeen axmed cali haybe iyo cabdiraxmaan cusmaan iyo maxamed cabdi ducaale iyo maxamuud axmed maxamuud barawaani iyo waxa ay yidhaahdeen asxaabta waxaanay jecel yihiin in ay halkan taaniyad uga diraan doctor cabdiraxmaan cali cabdi jicir iyo waxay yidhaahdeen farax axmed xasan oo meherkooda uu qabsoomo waxaanay leeyihiin guur qeyr qabaa inuu meherkaas idin horseedo ayaan eebede kaga baryaynaa oo aad gashaan nolol raaxo badan aamin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaan raacina ibraahim xilliga heesaha la soo gaaro mise warqad kale ku dari karaa caasho warqada kala soo qabo waa warqad hambalyo aroos baa layidhi waxaana ay ka timid cabdulqaadir caafi cabdulle iyo adeera baa layidhi xasan caafi cabdulle iyo cabdisalaan cali cabdulle iyo adeer cabdikariin cali cabdulle iyo adeer maxamed salaad cabdulle iyo eedo maryan salaad cabdulle caasho maxamed odawa iyana waa eedo iyo hooyo salaado warsame xasan maxamed salaad xuseen maxamed salaad waa dhammaan ilmo maxamed salaad xamsa ku jira xamdo way ku jirtaa iyo sidoo kale warda waa xamse maxamed salaad xamde maxamed salaad warde maxamed salaad iyo isra maxamed salaad dhammaan reer cabdulle jamcaale waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana tahniyad dhalasho oo kal iyo laaba u dirayaan baa layidhi arooska cabdinaasir cali salaad iyo zaynab cabdikariin cali oo afar iyo tobankii bishan juun habeenkii isniinta baa layidhi ku aqalgalay magaalada gaalkacyo gaar ahaan baa layidhi qaran row waa waxay ku aqalgaleen meesha la yidhaahdo qaran row reerkii lagu nasto ee lagu nagaado bay leeyihiin ilaahya ka dhigo wiili caano gabaryo caanana way ku duceeyeen aamiin
waa tahay caasho heesta kale ee dhegeystayaashan aan u hayno waa baydhabo haye waa baydhabo ma gaarnaa baydhaba ma gaartaa maxaa halkaas yaalla waa lagu ballamay miya yaa waa duuleysaa buurhay waa sii maraysaa buurhaka waa ugu sii gudbaysaa maanyafuulkaa kasii dhaadhacaysaa
marka waa shimbir bulaadle ayaa kuley fanaanku Ah, baydhabo ma gaarnaa waa codkii fanaanka cumar dhulle
jacaylku beerkiyo kala jaray boggiiso badi doonabano kuwan kula ballabina jacaylku beerkiyo kala jaray boggiiso badi doonabano adan kula ballabina hadalka qaata miyaad beelen ka taabtaa dhulka kale u badan baydhaba ma gaata beri hadalka qaata miyaad beelen ka taabtaa dhulka kale u badan baydhaba ma gaata damba filaaye igu beertay caashaqa janno biliixsantaydii waa bartay ku dhalaatay damba filaaye igu beertay caashaqa janno biliixsantaydii waa bartay ku dhalaatay beri hadalka qaata miyaad beeledkan dhaafta dhulka kale u badan baydhaba ma gaarta beri hadalka qaata miyaad beeledkan dhaafta dhulka kale u badan baydhaba ma gaarta
codkaasi waxa uu ahaa fanaanka cumar dhulle iyo heestii baydhaba ma gaarna barnaamijka iyo hambalyada heesaha ayaan dhegeystayaal weli bartan kaga jirnaa waraaqaha inoo haray ibraahinow qaar ka mid ah bal mid noo soo qabo cabdi warsame dhagajuun iyo cabdikaafi warsame iyo xareed warsame iyo xasan warsame iyo cabdiraxmaan warsame iyo cabdixakiim warsame iyo hooyo khadiija maxamed xirsi iyo faadumo cabdisalaan nuur iyo muxubo cabdisalaan nuur dhammaan eh, reer warsame ducaale reer maxamed xirsi iyo reer cabdisalaan nuur waxa ay taaniyad u dirayaan oo ay leeyihiin ah, naga guddooma heestan iyo hambalyaba axmed warsame iyo marwadiisa xamdi cabdisalaan nuur oo arooskoodu uu ka dhaca bay yidhaahdeen caabud waaq waxaana ay leeyihiin ducada idinka le waayo waxaan leenahay arooskaasi kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badan ugu horeyn waxaan halkan salaan iyo bogaadin uga diraynaa baa layidhi dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan baa layidhi ibraahim daanduray iyo caashacuud waa tahay intaa kadib irada annaga oo kale ah maxamed kaafi cali muumin iyo xaaskiisa muxubo axmed cabdi iyo caruurtooda oo kale ah axlaam maxamed kaafi cali muumin iyo anas maxamed kaafi cali muumin waxay hambalyo farxad aroos u dirayaan maxamed cabdulqaadir ayaan leh iyo xaaskiisa xamdi cabdi maxamed oo arooskoodu toddobaadkan ka dhacay magaalada muqdisho sidaasi lamidana waxay hambalyo aroos u dirayaan baa layidhi shamis cabdulaahi maxamed iyo seegeeda dhakhtar maxamed saalim calasow oo iyana ku aqalgalay isla toddobaadkan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxay leeyihiin labadaasi reer ee isguursaday waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo kuwa isku waaro oobad khayr qabana kala hela aamiin waxaa noo baaqayaa aadan ciise ow cali iyo zahra maxamed aadan iyo hodan aadan sheekh iyo nadiifo muuse aadan iyo saciido muuse aadan iyo cabdi maxamed dirshe cabdiyare iyo hodan maxamed xasan iyo canab axmed sheekh xaliima cabdicasiis muuse iyo cumar maxamed xasan iyo faadumo maxamed xasan waxa ay kala joogaan maraykanka canada u k sweden norway holland kenya uganda iyo waxay yidhaahdeen qaahira iyo meelo kale waxayna tahniyad u dirayaan ismaaciil timir cali iyo ayaan maxamed xasan oo meherkooda uu ka dhacay stockholm dalkaasi sweden waxaana ay leeyihiin guur qeyr qaba iyo nolol raaxo badan ayaan eebe kaga baraynaa aamin ayaan lena aniguna aamin ayaan raacinaya heesta xigta ibraahim waa heestii cargaro
heeskaasi waxaa u dambeeyey barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo aynala socodsiinayeen imraahi daaduray iyo caashe cuud halkaad kala socoteenna waa v o a haatana aan ka codsado maxamed colaad oo igu weheliya stuudiyaha bal in wararkii caalamka u dambeeyo nala socodsiiyo xuseen aad baad mahadsantahay wararkii ugu dambeeyay haddaan fiirino wararka ka imaanaya magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegaya in goordhow ay kooxo hubaysan halkaasi ku dileen nabadoon caanka ah deegaanka oo lagu magacaabo muumin barre cadde nabadoonka ayaa lagu dilay xaafadda kooshin oo ka tirsan laanta cilmiloos ee magaalada beledweyne xilli uu hoygiisa sii galayay waxaana dilka geystay kooxo bastoolado ku hubaysan oo goobta isaga baxsaday ugu yaraan shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada booliska soomaaliya ayaa ku dhintay weerar maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay xalay ku qaadeen saldhig ku yaala degmada afgooye oo soddon kilomitiro jirta caasimada soomaaliya sarkaal ka tirsan dowladda soomaaliya oo dhimashadan xaqiijiyey ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay weerarkaasi kadib qaateen ilaa shan baabuurta booliska ka booliska soomaaliya ay leeyihiin ah balse saraakiisha ayaa sheegay in laba ka mid ah baabuurtaasi laga soo celiyey aad ayuu mahadsan yahay colaad warkaasi ayaa u dambeeyey idaacaddeenii galabnimo tan iyo kulanti dambe waa anigo xuseen barra iyo maxamed colaad in la saasi nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.